odayaasha dhaqanka gobollada koonfur galbeed soomaaliya baybakool iyo shabeellada hoose ayaa xilligan ku mashquulsan sidii ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa ayna maalmihii u dambeeyey kulamo ay ku qaadanayeen gudaha magaalada baydhabo iyagoona ka wada hadlayay sida ugu habboon ee loo soo xuli karo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxa ayna sidoo kale kulan ay la qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo golaha wasiirada maamulkaasi waxaana kulanka ay la qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo golihiisa wasiirada faahfaaxin mustaqbal ka siiyey malaaqdeerow oo ka mid ahaa dadkii kulanka la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna sheegay in ay ka wada hadlayeen xildhibaanada baarlamaanka sida loo soo xuli karo iyo arrimo fara badan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa baarlamaanka sidaysan ku warqabtaan baarlamaan iyo xulidna noo sugaay shacabka mayma noo sugahayna inay baarlamaanka laha xulo muddo lama bilood ah iyanana si inay odayaalka kasama ahaan baarlamaankan sii haayaan intay xulashadaasi ka jiraan markii uuna iska dayni dastuurka maybaa ka qoranayay sagaalon ishan yaa ka qoranayti markii dambaan inay arintiyahayti qiibeyno eed eedaan inka adkaatay goboladan populationsh eed iyo eedaan badanyi dadka oo hadda maanta soomaaliya lugaasha maka istaagna galanto kaayaangna maybaa leeyin sagaalon iyo shanta ley yaa howlo qabdaan laakiin un haddii ayna dhaqankii geebi waayni arrintaas may weeli soomaali oo dhanaa degan bilihii u dambeeyey odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed waxa ay si aada ugu mashquuleen soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxa ayna arrintani ay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan isna la filayo inuu dhowaan soo dhammaystiro golihiisa wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maadaama wasaarado fara badan oo ay ka mid yihiin haweenka iyo ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha ay weli harsan yihiin magaalada baydhabona waxaa si aada looga dareemayaa soo xulidda xubnaha baarlamaanka ee mateli lahaa shacabka ku dhaqan saddexda gobol maxamaadan idaacadda mustaqbal baydhabo